barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka afiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa jimco siddeed iyo labaatanka bisha abril sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa si wada jira idinla socotiinaya nuur xasan nuur iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah xilligan oo kale aad dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee v o a alamareg meeldheerheleyo maruursinaeleyo reg malagiyahowowan la mari karinhowow mawgi kahilaagiirowase lagu mari sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dhegaystayaalood idaacaddayadan barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhurnimo aan idinku haynaa annabuurta korah bareer gelda jinjiiray heesla buudi bulshadu ma isla beesheeniba yarkambidkow bildhaantaada waa loo bogay hunabelow badiya mabiyay ka dhure nahuna yaa kubashaaliyo ayaa bilaaday ku dhaha alabidow bashiirow mabaariiday xaalay rekambiiri madumaray mabaariiday xaalay yaa kubaansha liyoho yaakhibelow ku dhaha yaa salaam heesaha kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale dhegaystayaal waxaa aad ku maqli doontaan barnaamijka yagan duhurnimo xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida kuuriyada koonfureed ayaa si degdega uga baaqsatay baaquu madaxweyne trump u soo jeediyey kaasi oo ah inay bixiyaan hal bilyan oo dollar hanaanka difaaca gantaalaha ee loo yaqaano thad horumarinta hanaanka difaaca gantaalaha ayay hirgeliyeen sannadkii hore maamulkii madaxweyne barack obama iyo madaxweynihii kuuriyada koonfureed bark greenhine taasoo aan samaynin wax dalab ah oo ah inay meel mariyaan golaha guud ee dalkaasi iyadoo oo ku dooday inaan loo baahnayn dhaqaale zaa'id ah oo lagu horumariyo barnaamijka gantaalaha balse waraysi uu maalintii khamiistii royters siiyey madaxweyne donald trump ayuu ku sheegay inuu kuuriyada koonfureed ka rabo inay bixiyaan dhaqaalaha barnaamijkan sarkaal hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku qiyaasay dhaqaalaha ku baxaya barnaamijkan hal dhibic laba bilyan oo dollar
kooxda taalibaan ayaa maanta shaaca ka qaaday howlgal dagaal oo ka dhici doona dalka afghanistan kaasi oo lagu beegsanayo ciidamada maraykanka uu hogaamiyo ee dalkaasi jooga si waddanka looga saaro war-saxaafadeed maanta ay u qaybiyeen warbaahinta ayay kooxdani ku sheegtay in howlgalka mansuuri uu si rasmi ah maanta uga bilowday dhammaan afar iyo soddonka gobol ee dalka afghanistan taalibaan ayaa sheegtay in howlgalkan loogu magacdaray madaxii hore ee kooxdaasi mulla akhtar mansuuri oo sanadkii tagay lagu dilay weerar ay fulisay diyaaradda aanay cidno wadin oo uu maraykanku leeyahay kooxdu waxay sheegtay in howlgalladani ay ka koobnaan doonaan weeraro caadi ah kuwo jabhadayn ah isqarxin miinooyin dhulka lagu aasayo iyo weeraro ay fulin doonaan wax ay ku sheegeen dad ugu jiro dowladda afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga afghanistan maxamed radmanesh ayaa ku gacan seeray hadalka taalibaan kuna sheegay ujeeddo kale oo kooxdan ay ku doonayso inay ku disho shacab rayid ah
duhurnimo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaanu idin leenahay mar kale jimco wanaagsan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad maalin kastoo jimca aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee haata aad la socotaan waxaana qaybta hore ee barnaamijka magaalada boorame noogu soo diyaariyey waryahayaga haashim sheekh cumar good barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaynu ku soo qaadan doonaa hees hawleedka oo maanta inoogu marti yahay abwaan cali ciidle sarreeye hees hawleeddu waxay ka mid tahay waxyaabaha hawsha marka la qabanayo dhaqan ahaan soomaalidu ay u lahayd inay ku waraabiso xoolaha taas oo ay hawl fududaydna u ahayd madadaalana u ahayd iyadoo aan wakhtigaa hore aanay jiri jirin wax la dhegaystaa balse ay iyagu heestaasi ay hawsha ku fudaydinayeen si wakhtiyada badan ee ay qabanayaan shaqada ay ugu fududaato shaqadaasi cali ciid marka aad tilmaamayso hees hawleeddu maxaad ku tilmaami lahayd hees hawleed macnihiigu maxay tahay waad mahadsantahay haashim waan ku salaamayaa heesta howleed waxa weeyaan heestu waa heestii hawsha marka u horraysa dadku berigii hore waxaan ku idhahdaa dhismaha iyo waxaanba maahayn waxa loo hiisi jiray xoolo oo soomaaliguba soomaal buu ahaa xoolay ahayd xooluhuna mid walba hees baa loogu qaadaa heestuu yaqaanaayo dameerta haddaad shog tidhaa way joogsanaysaa amba shah haddaad tidha way joogsanaysaa awrka demdis haddaad tidha wuu joogsanayaa riyaa xaay haddaad tidha wax af soomaaligu yaqaanay shay kastaa mid lagu caraabiyo amba mid lagu soo hoosiyu yaqaanay markuu gaadho wakhtigii la kaxaynayay baa hees loo qaadi jiray sida ciyaalka hooyoo kale ay hobeehey hobeeheya markuu ilmuhu yidhaa ay ku seexatoo kale markaa afgarashay haydoo hoolaha waa lagu kaxayn jiray iyaguna way yaqaanin saabay ahaa bal haddaba markaynu hees hawleeddii u gelayno soomaalidu way kala duwan tahay oo dee waxaa la deegaan ballaadhan oo geeska afrika innagoon deegaankaasi soo wada koobi karayn bal hadda inta aynu ka gaadhno aynu ka soo qaadno ee dhinaca aynu iska gaadhno qowmiyadda canfarta oo kale ay soomaalida iska gaadhaan waa tegtay sidaad ii tilmaamtay waxaa jira hab looga waraabiyo geela iyo adhiga iyo ee, bal markaad taasoo kale tilmaam naga siiso sidee looga waraabiya waad mahadsantahay haashim waa waxaa loo waraabiyaa dhowr nooc baa loo waraabshaa iyagu badayaa een, barigan waadaan baa lagaga cabaa xagga galbeedka waa la isku tuuraayo gorofka waa la isku tuuraa si lahjado kale gaargaaray leedahay oo kala bedelan marka galbeedko kale loo xoolaha waraabinaya noocu doonto ha noqday xadiid ka shisheeye galbeed ka xiga ilaa caydooro laga gaarsiiyo oo isku dhowdhow yihiin how how how hele way wiilashays maray way maraga wayee maryaha weyn wayaa dabiiryare way waan ku meerto wayaa dayaahe waan ku mirish dhabay how how how hele ba intii kalena leedahay marka waa sidaasay galbeedka sidaasay iyadaa u caana marka maxaa la waraabinaya marka waxaa la waraabinayaa loo amba ari amba geel iyagu saa luuqadaasay ku kala waraabsadaa taasaa u caana iyaga deegaanka ku soo xiga ee ku lahjad xiga ee, dhinaca soomaalida ku noqonaya marka wuxuu noqonayaa adhiga oo kale iyo geela oo kale iyo looda oo kale xaggaasoo kale way yar kala duwan tahay geela oo kale oobay liyooha liyooha waad igii shalay waalanaaye howadnaha qoy gurmadkeedo gurmadkeedo wilgadoodiyo wilgadoodi yasiwaran liyo gaboyalahayn galbayoogow caanaheego oobay iliyobay liyeha saasoo kale geela lagu waraabiyaa ari ariga oo kale yaaha yaaha yaaha waa laysdaba joogsadaa Aa, shaadir raalay shaadir waa maro shabeel waa bahal adna shamadooy shalaan ku arko shay gobaad tahay saasoo kalea lagu waraabiyaa Aa, riyahoo kale markii riyahoo kale la waraabinayo waxaa la idhaahdaa ri- riyahoo kale marka la waraabinayo waxaa la idhaa hadday geesaha soo yar godan tahay hadday geesaha ama geedada waaban garanayoo waa guryahayaga saasa riyaha la idhaahdo waxaa jira iyaguna deegaano kale oo iyaguna ee, deegaanada kale markaad nimaadnaba iyaga laftooda see looga waraabiya adoo tilmaamaya deegaanada kalena intaa dhexe way isku dhowdhowdahay wixii burcabari ka xiga unbaa idna isku dhowdhow ilaa maxaanku idhaa garowey intaana waa isku ceel waraab allah mustacaan intaa dhexana geela oo kale aduu geel bay u badan yihiin iyo riyo bay dhaqdaan hawd oo kale markaad u baxdo idihiyo geel baa u badan Een, marka geela waxa taa unbaa lagu waraabiyaa hoobay hoobay hiliyeeha hiliye hiliyeeha hiliyeeha waa shubaan shubaney shalayta hadda kuwaan kugu shubay isha kilahayn maxaa kaa shubay hoobay hiliyeeha taasaa geela lagu waraabiyaa hees hawleeddaas geelow la waraabinaya xoolaha kala duwan ee, see looga qaadaa iyagana waxaa la yidhahdaa wabaleeyey wabaleey wabaleey waadigii shalay wabaleey hadhna waaye wabaleeyey hobaleey hobaleey markuu haw tago hobaleey waa horweyntii wabaleey markuu haw tago wabaleeyo higlada galo wabaleey waraaba hurdiyo wabaleey hadda kicin jiray saasay idhahdaan markaynu kusoo noqonno dhinaca eh, nugaal oo kale hees hawleeda se looga qaadaa waana meelaha loo isticmaalo waadaanta soo maha waadaanta talaysku dhiibay badayaa nugaashaasi samaysaa taa miga waaba la elbaxayo waxaaba lagu waraabiya mashiine wow heliyow ha unbay yar yidhahdaano isma dhibaano inta saa u daraan unbay saa u dhiibaano anaa wa lee dhaadhacay oo gorofka tuuri jiro ad dhiibtid baabaydho waaba ila silban gaadhi anigaaba idhi war baliisii daanu raggii bullooyinka ceelasha ka waraabi jiray badda ku dhow baana oo anaaba dhaadhaco gorofkii moodo walleesaan u qaadayay isdhaafidiiba idhaafiba gaadho how heliyow ha unbaa laydho waa nugaaljoog baa laydho isma dhibaan kuwaasina say u qaadaan marka how heliyowha heliyowha hobey wadaan wiiliiligo hobey wayna waashe hobey wayna wadataa unbay idhaahdaan oo way yar gundhiyaan Eh, looda sidee loo waraabiyaa looda waxaa loo waraabiyaa heesta heliyowhaadaasoo kale ayaa loo waraabiyaa heesaha ugu badan ee laga xoolaha lagu waraabiyo heesta looda ugu badan oo laysku raacay abuuriinada ardaaguryada uun horaa degay isba ka aguug adna soo ogow Een, markay biyo diidayso sidii naag daran oo dumaaleed oo dad waaweyn oo ninkii dilay dagaalamiya dudoo soo noqo Yow, heliyowha. Markuu- heley markuu soo hoociyo u cargaa haagtaamo heley u candhaada luulo way doobkii caalawiiyo carruura hayaari heley way ka cararaan hubiyay uma celiyaan heley carahayguna heley waan ciyaayo heley waan cabaada hobay gees guraacan low heley gedigii shalay heley soo guraacan yo heley soo guraacan guur
ilay been ma sheegin been ma sheegine Heley been ma- waa runtiise ilay waa runtiise heley adoo hootaa ilayo hadhooda heley oo adhaala ilayo herdiina heley girawoo irdiina badan ilay waa runtiiso heley darga u horee ilay hellaysoo horo heley sideed ku heshaa ilay sideed ku heshaa saddex goobonimo ilay geelu kula male heley oon la ilay garanay geelu kula male hubowsanta geeska ilay geedhargoo go'ay heley gadhor googo'an ubayo la galab lulay hobeeyoo la gaalab lulo ilay geelu kula male haye guduudanow subag ilay geelu kula male heley geelu kulamale ilay waa runtiiso alla mareg meeldheer ilay helayeeyaa heley oo maruursina ilayo maroorsina heley oo rag malagiya ilayo rag malakiya hobow oon la mari karin ilayo la mari karin hobow mawgi kailaa ilay mawda giro kahayla waase lagu marin ilay wasel war soo daaka way giirka ka wici kartihobay burdarehe male ilayo biya hurdaan heley lagu baadhyo ilay bicid kuwa baa heley baadi doonyo ilay bicid kuwa war waa weeci we war tarimaa soo daa lama celiye war maxaad igu halaad qaatay ii xusuusisay asalaamu calaykum waraxmat intaa waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aynu kusoo qaadanay hees hawleedka inooguna martay ha abwaan cali ciid iyo caaqilaadan haashim sheekh cumar good v o a buurama
duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka qaybtanna waxaan ku eegaynaa ciyaar dhaqameedka dhaantada wariyaha v o e da ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa mar sii horreysay waraysi la yeeshay fanaaniinta cali dhaanto iyo faadume axmed yaasiin oo caan ku ah ciyaarta dhaantada waxaan soo kusoo biiray fanka kii baan bilaabay taariikhda yurubiyaanka waxaana ka bilaabay jishiya dhexdeeda waxaan ku dhashay eh, gobolka goday degmo kamid a cadaada la yidhaahdo waxaan kusoo barbaaray halkaas iskuulkii dugsi hoose halkaasaan ku dhamaystay dugsi sare sagaalaadkii waxaan ku dhigtay ilaa goday tobnaadkii waxaan ku qaatay gobolka hargeyle iminkana jigjiyanka dhaantay
faaduma axmed yaasiin faaduma degden adiguna Ee, sidoo kale fanka waxaan kusoo biiray labada kun iyo labayo tobankii waxaanan u dhashay dowlad deegaanka ismaamulka soomaalida gaar ahaan caasimadda jijiga run ahaanta halkaasaan ku barbaaron iskoolka ka dhigtay Een, ee, qaaday wadaninimo inaan dhaqankeeni hidihii hoos yaalla aan kor u qaado dhaanteeyo kana dhex dhaanteeyo jijiga dhexdeeda aad inta umahadsantiin waata cali een, dhaantooyinka markaad qaadaysaan bal ka waran ee, maxaad dareentaan
dhaantooyinka markaan qaadayno waxaan dareennaa hadba masraxa siduu u yahay macnaha haddii laga hadlayo f- mar farxadeed eh, baa jirta in inta barnaamijyada la dhigo farxadda de shacabka annagana aan la qaybsano baa muhiima mar walba heesaha annagana de kolbe heesba dareen bay muujinaysaa hees calaacala haddii aad qaadaysid dareen calaacaleed baad muujinaya laakiin su-aasha waxay tahay een, caliow een, adiga markaad dhaanteynayso eed maslaxa taagan tahay ma maiska dhaanteynaysaa mise mise adiga qudhigaaga waad waad dareemaysaa een, ee, hawshaas maya maxamedow waa farxad weeyaan waayo fanku sidiisaba waa farxad buu ka samaysan yahay faaduma deggen een, dareenkaaga markaad ee, maslaxa taagan tahay ka waran adigu wallaahi eh, masraxa markaan taagana shucuurtayda ma koobi karo run ahaanti waayo dhaqanka iyo hidaha waa dhaqan hidiya soomaaliyeed run ahaan waqtiyo aan ka gudubnay hadda laakiin aan cusboonayno inuu kor oo u kaco aan ku fikirnay farxadayda wallaahi ma koobi karo run ahaanti waxyaala badan baan ismoodaa matalaana Waata, Faaduma, ma dhaqankaad idinku marka ka ciyaartaan oo keliya mise mise waxaa jiro een, howlo kale oo aad ka shaqaysaan Een, run ahaantii wallaahi gabdho dhaqanka ciyaara way jiraan laakiin anigu waxa aan ku galay marka hore fanka inaan dhaantaya waan dhaantaya waanan jebiyaa run ahaantii haddana aad farxadda ugu faraxsanahay inaan dhaqanka jebiyo Siina.
shukran waa tahay een, cali een, adiga iyo faadimo degan waxaa jirta hees een, dhaanta cajiib oo isla qaadeen haddaad dhegeystayaasha maqasisaan een, dhaantadii oo kale yaa ku baashaali oo kale ahayd anna buurta korah bareer gelda jinjiiray haisla boodi bulshadu ma isla beesheeniba yar kambidkow bildhaantaada waa loo bogay huna beelow badiyo mabiyay kaa dhure nahuna yaa ku baashaaliyo yaa bilaadey ku dhaha alabidow bashiirow mabaariiday xaalay egambiiri madumaray mabaaridexa yaa ku baansha liyohoyaahi beelow ku dhaha
allahayow kushiiga baaltukaadkaaga qaataad nimaad beegsataana ku bari baar cale allahayow kushiiga baaltukaadkaaga qaataad nimaad beegsataana ku bari baar cale una birta jaalawla iyo baaca dherbaan looga ber walaaleey xageed ku bakarayd bilaan lahuna birta jaalawla iyo baaca dherba u boge dher walaaleey xageed ku bakarayd bilaan yaa ku baashaaliyo yaa bilaaday ku dhaa lahuna baxsan biiri madumaray mabaarida xaale dagambiiri madumaray mabaariday xaale nahuna yaa ku baashaaliyo yaa bilaaday ku dhaa
waata yaa ku baashaali yaa bilaadi ku dhaho waa ee, heesiina heesaha ka mid cali een, fankaaga adigu majigjiga keliyaad ka ciyaartaa oo ka heystaa mise goobaha kale ee ee gobolka iyo weliba dalka qeybihiisa kale n jigjiga basa maaha mar haddii aan fannaanahay meel walba horta luuqadan aan ku heysan af soomaaliga meel walba ay soomaali joogto fanaan baan u nahay meel walba taageerayaashanadu joognana waan jecelnahay inaan qancino meel walba oo jiraan inaan ugu tagno habi ku yihiin waan jecelnahay Een, wuu jiraa safaro dhaadheer oon baxay baa jira oo yurub yaan soo wareegayay kuwa kasii dhaadheer oo laga yaabo inaan maraykan iyo ilaa australia tagana waan jecelahay hadda haddii la yidhaahdo waxaana jeclahay inaan tuur kaa ka dheerna soo sameeyo meel walbana waan tegayna degan adiga cali dhaanta ka sokow een, fanaaniinta kale ma la haystaa mise ha run ahaantii waan eh, la dhaanteeyaa fanaaniin aad u badan En run ahaantii mid haddaan kasoo qaato sida axmed budul oo kale eh, waan la dhaanteeyaa dhaantada waxaan la qaadaa yaa ku dhanka yaa ku laba dhunkada run ahaantii yaa ku laba dhunkada yaa ku dhowrso hadana yaa ku laba dhunkada
gudiyey dhaylado iyo dheehaaga wacan aanan dhuubteen haddaan isku dhayeelahaa
dhalinyarada wiilkaanu dhaxayayo wisma dhafnooda nafta ku dhiibaya
ruuxa iyo laftey aad ku dheertaho wadnahaygood dhex taala dhigaygiye
wadadhalashamaa kugu dhaaliye guri weyni dhiso dhanaiga
alobyaha dhammaysay ku dhaldhaliya inta subag lo-aad kugu dhahashiyo yaarada kale ka dhawehaysto dayda gehela iyo cana kulo dhamo yaa ku laba dhunkada yaa ku dhowrta haddana yaa ku laba dhunkada yaa ku laba dhunkada yaa ku dhowrta haddana yaa ku laba dhunkada garta dhuuhubaney dhagax gurti wacney yaa ku dhehelmado yaa ku dhaxo jannada dhulki qoreexayo ku dhex geeyo dheehageel ku liso dhirta kula hadhsama allobyaha dhabeel yahay kula dhaqmo dhalinyarada kale ka dhawehaysto aabihii ku dhalay dhowr halaad siiyo
aamuli ku dhalay dhowr halaad siiyo waxaan filayaa dhegaystayaal inaad in badan aad madaxa luxdeen islamarkaana aad eh, barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka aad ka bogateen barnaamijka weliba qeybtan uu soo inoo soo jeedinayey maxamed faarax shire iyo weliba qeybtii kale ka horreysay haashim sheekh cumar good waxaan filaya inaad si weyn ugu jimcaysateen islamarkaana aad eh, barnaamijka ciyaaraha iyo weliba sooyaalkaasi dhaqanka aad si weyn ugu hesheen isla ciyaaruun ka bixi mayna haddaynu dhinaca kale iyo weliba qeybaha kale ciyaaraha aynu eegno waa barnaamijkii aynu isku- markan idinku soo dhowaayo sportiska amaba ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur
haddii aan ku horrayno horyaalka bremier leaguega ingiriiska xalay waxaa dhacay ciyaar xiise lahayd oo dhex martay kooxaha manchester city iyo manchester united oo ah laba koox oo isku magaalo ah oo ka wada dhisan magaalada manchester ee dalka ingiriiska ciyaartaasi oo si weyn loo wada sugayay ayaa ku dhammaatay barbardhac goolo la'aan ah ciyaaraha kale galabta ayay ciyaari doonaan qaar ka mid ah kooxaha iyo weliba caawa kooxda southampton ayaa la ciyaari doonta kooxda hull city west ham united waxay booqan doontaa stoke city sunderland iyo bournemouth ayaa wada ballansan west bromwich iyo leicesterna fooda ayay isdiri doonaan halka caawa banley ay booqan doonto crystal palace weli horyaalka ingiriiska waxaa horkacaysa kooxda chelsea oo leh toddobaatan iyo siddeed dhibcood waxaa ku xigta tottenham oo leh afar iyo toddobaatan dhibcood liverpool ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh lix iyo lixdan dhibcood manchester city waxay ku jirtaa booska afraad waxaana ay leedahay lixdan iyo shan dhibcood waxaa ku soo xigta oo hal dhibic oo keliya u jirta kooxda ay mataanaha yihiin ee manchester united oo leh lixdan iyo afar dhibcood dhinaca sbain ee laliga waxaa la ciyaaray kulamo xiise leh xalay kooxaha alaves iyo ibar ayaa ku kala baxay barbaro eber iyo eber ah silta vigo waxaa ka badisay sevilla oo dirtay laba gool iyo gool atletic bilbawna waxay laba gool iyo gool ku qaarijisay real betis weli waxaa isku dheggan oo dhinaca hoggaanka isla wada kooxaha real madrid iyo barcelona inkasta oo real madrid uu hal kulan u harsan yahay oo haddii ay badiso ay kaligeed qaban doonto dhinaca hoggaanka bundesliigaha jarmalka waxaa dhici doona kulamo xiise leh kooxda kubadda cagta ee brushia dortmund ayaa caawa galabta la ballansan kooxda cologne freeburg waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee damstad menz iyo brushia mongen galadbakh ayaa wada ballansan naadiga ingolstad waxay is arki doonaan kooxda rasen polsport halka werde bremen ay soo dhoweyn doonto naadiga herse berlin welfsbergna waxay caawa soo dhoweyn doontaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee bayer monikh dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ka hor intaynaan idaacadda gebagabadeeda gaadhin aan qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka amaba caalamka aan idii dulmaro kooxda daalibaan ayaa maanta shaac ka qaaday howlgal dagaal oo ka dhici doona dalka afghanistan kaasi oo lagu beegsanayo ciidamada maraykanku hogaaminayo ee jooga dalkaasi si wadanka looga saaro war-saxaafadeed maanta ay u qaybiyeen warbaahinta ayaa kooxdan waxa ay ku sheegtay in howlgalka masuuri uu si rasmiya maanta uga bilowday dhammaan soddon iyo afarka gobol ee dalkaasi afghanistan uu ka kooban yahay dhinaca kalena kuuriyada koonfureed ayaa si deg dega uga baaqsatay baaquu madaxweyne trump u soo jeediyey kaasi oo ahaa in ay ka bixiyaan inay bixiyaan hal bilyan oo dollar hanaanka difaaca gantaalaha ee loo yaqaano tad aad ayuu u mahadsan yahay shirwac oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa markaana aanu aadno xagga iyo heesaha waxaan idiin soo qabanay codka miirale
waa hagaag dhegaystayaal waa heestii ladan iyo weliba codkii miiraale codka dhegaystayaal heestaasi ayaanu dhegihiina uga tegi doonaa islamarkaana gebagaba oo idaacaddaydii duhurnimo ay si wada jira idinku daadihinayeen nuur xasan nuur iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tanu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doona afarta galabnimo waxaanu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo